naayibka waxaana loo keenay arbacadii warqado oo maaragtay dowladda hoose ka socdaan oo laleeyahay ijibta laamiga ejaalastiyaad maraayo oo maaragtay suuqboole aan dhex maraynin lacagta lagu dhisada ayaa leedinkaradaa layidhi hadaas ganacsada suuqboole dukaan walbaba lacag baa lagu qoray oo dukaankaas qalma xataa looma fiinayo shan boqol oo doolar kun doolar sideed boqolaa layska qoraya marka waxaa qorayo ninka hadda waxaa qoray idikarkiisa waa tusay gudoomiye waaxeed baan hawl u yihi marka cabdirasaaq nin layidhaha gudoomiye waaxeed waa ninka wax qoray arrintaasa ka jirto dadkana kacdoonay sameeyeen wax suurtagalayana maahan wax dhici karana maahan in dukaan yar oo tafaariiq lagu galo oo shan kiilo iyo laba kiilo lagu galo ilaa shan boqol oo doolar loo qoro wax cadaaladna maahan wax kuseeyana maahan suuqboole suuqboole laamiga waa ka baxsan tahay jidka gala suuqboole haddii laami la saarayo wax la yidhahdo adinkana jidkana laami lagu saarayo lacagteena waa waxaa dhici kara laakiin laami xoosh ka soo baxo gala suuq weyn in suuqboole lacag looga qaado arrinta ay kamidaysiiin ganacsatada arrintaas waaye ganacsatada dad kamidana waaba la xirxiray lacagta markii layidhi keena oo yidhahdaan lacagta anaa wey madara walaalow aniga waxaan kamid ahay ganacsatada suuqboole degmada waxaa ka jira qaskashaal suuqyada waa xiran yihiin dhibaataa ka jirta saaka markuu waagu beriya waxaan ku waaberisana ciidan jidka gooyey iyo dadkii oo calashaan qorya irdilaada dadkii oo la xirxiraya wixii dukaamada markii hore furtay ma garatay marka saddex beri kahore noo yimaadeen niman qorya sito oo dhanka militariga qaba waxayna yidhahdeen lacag boqol iyo konton doolar dukaamada soo kala weyn doolar shan boqol sideed boqol dukaamada soo kala weyihiin kun doolar inaad u dhixitaan baa laydin ka rabaa laandirka inna baa lagu dhisayaa wakaasaana la yidhi haddee waan iska hor fadfadhinaa ogo waxaana dartaariyada waxaa kamay nimin lamale laakiin waa iska fadhinaa dukaamada waa xiray suuqna waa banda waa xiraya suuqa dhan dad baa la xiray ha dad baa la xiray oo degmada la geeyo la xirayba hadda maqanba kolley shan iyo lix meelahaas weeyaan